warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawur war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddadu way xihan tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xihan tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed
oo saaxiibahu ninka maxaa u sheegay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagaan u tuurayso uma jeedin oo ma magaaladaa sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisi iyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayuban acul baa loogu dawgalay
warkaalkaale kaale kaale walaalow baabuurtan badan oo maalin walba madaxtooyada kusii qulqulaya maxay yihiin dhammaantood waa xildaan waxaan maqli jiray nin xil qaaday eed qaad oo miyuusan ogeyn muddada kooban iyo shaqada adag ee laga rabo allahyow dalkani soo daaliye u door qofkii damiir wadaninimo leh awoodiyo wasimaa ifajigan ayaa laga rabaa
horta marka hore waxaa xusid mudan in dowladda eh, madaxweyne doctor xasan sheekh maxamuud eh, madaxweynaha qaranka uu madaxweynaha ka yahay ra-iisul wasaare doctor xamse cabdi barna uu ra-iisul wasaaraha ka yahay iyo xukuumadduba waxay ku guuleysteen markii ay talada la wareegeen eh, bishii may laba kun labaatan iyo labo Eh, ilaa hadda oo laga joogo laba sano ku dhowaad in ay isbeddel weyn ay ka sameeyaan xagga amniga dalkan waxay ka dhigteen yacni muhiimaddooda koowaad annagoo culammada haddaan nahana aada iyo aad annagoo ku garab taagan oo yacni wacyigelintii iyo ducadii iyo ta yacni la garab taageen ummaddii in loo maaragtay lagu baraarujiyo ahamiyadda ciidamada qaranku ay u haayaan iyo dowladduba in dalkan khawaarijta laga sifeeyo ayaan runtii mar kaleeto ilaahay uu mahad celinaynaa subxaana wa tacaala inuu dowladda waafajiyey inay dhul aada u baaxad weyn oo dadka soomaaliyeed shan iyo toban sano ka badan lix iyo toban sano ay dul saaraayeen khawaarijtu oo baaxaddiisu aada weyn tahay toddoba degmo iyo boqolaal tuulo in ay ilaa siddeed degmo inay ka nadiifiyeen oo dad laba milyan oo qof ku dhow dhul lix boqol oo kilomitir ku- maaragtay eh, webi ilaa bad is haysta in maaragtay laga saaray oo dadkii ay ciideen sanadkan ama ay sanadkan soomeen ayagoo aysan dul saarayn eh, maaragtay balaayadii iyo dhibaatadii ay ku haayeen khawaarijtu shan iyo toban sano ka badan taas waa fadli ilaahi subxaana wa tacaala sidoo kaleeto caasimadan muqdisho oo la ogyahay iyadana xaaladda ay ku sugnayd intaan dowladdaanu imaanin oo maalintii dowladdaanu ayaamahay cusbeed xataa lagu soo dhoweeyey qaraxii hotel alxayaad ka dhacay bilowgii horeba dowladdu markay cusbeyd Eh, ka horna haddee dowladdii hore intay jirta waa ogeedeen oo qaraxyadu waa iska socdeen hoteeladii ilaa shaamow laga soo bilaabo toddobiyo tobankii oktoobar afar tobanki oktoobar ee sanadkii toddoba- toddobiyo tobankii ilaa xilligii ugu dambeeyey hotel aan la gelin male annaga lafteena waxaan ka mid ahayn eh, shaamow kabacdi hoteelkii eh, naasabro tuul dhihi jira maayidda hadda oo hadda waa naga dheereen ayaa nala kugu soo galay oo hoteelada dhan ayaa lasoo wada maray Eh, runtii xanuunkaas eh, ummadda soomaaliyed weli ma aysan ilaabin laakiin labadii sane hadda ugu dambaysay waa laga nastay nimankan khawaarijta ah sababta keentana waxay ahaaday dowladda ayaa istiraatiijiye cusub la timid xagga amniga waxa aan eh, la qari karin oo ay tahay in hoosta laga xariiqo ilaahayna ku mahad badan yahay in ciidamo la yidhaahdo bolis militaare iyo cii- oo militariga ku abtirsada iyo ciidamadii nisaa ama ciidanka nabad sugidda oo runtii hoggaan cusub eh, oo aada iyo aada u soo jeeda habeene maalin eh, ustaad mahad salaad uu taliyo ka yahay kuna ammaanan yahay runtii oon ognahay isbedelada ay magaalada ka sameeyeen iyo booliska soomaaliyeed oo runtii eh, taliya sulub iyo taliyaha qeybta eh, macalimahadiba ay habeene maalin iyaguna usoo jeedaan amniga eh, wa- magaaladan iyo wax ka qabadkeeda saddexdaas ciidan oo saddexdaas taliya ciidan oo taliya ibraahim sheekh muxuudiin oo taliya xoogga ah iyo taliya mahad iyo taliya sulub iyo ciidamada eh, kala duwana isku dhafka ah oo jooga dhammaan mada- magaalada albaabada laga soo galo iyo jagboyntiyada iyo dhammaan isgoysyada oo kaamirooyinkooda xiran yihiin oo nisa ay ku xirtay oo dhaqdhaqaaq kasta lala socdo magaaladan waxa ka dhacaya oo annaga xataa culimmadeena aan indhaha saarnay shaashooyinka oo taliyaha eh, taliyaha nabad iskuda runtii uuna tusay eh, dhammaan isgoysyada sida loo ilaalinayo arrintaas iyada ah waa arrin isbeddelka keenta magaaladan amniga la taaban karo oo ku naaloonayo maanta xamar ay ku naaloonaysa maanta ay gaartay oo dadka soomaaliyeed ay ku wada faraxsan yihiin waxqabadka dowladdooda iyo waxqabadka ciidamadooda iyo taliyayaashooda ciidanka intaa ka bacdi eh, maxaa su-aasha marka la isweydiin kara waxay tahay maxaa xilligan kusoo beegay iyada oo dowladda soomaaliya ay eh, maaragtay yacni amnigaas ay muddo laba sano ku dhowaada ku nooleed iyadoo magaaladii oo dhan eh, saas loo ilaalinayo kaamirooyinka saas ugu xiran yihiinoo rag saraakiil oo habeenin maalin soo jeeda ay saas u fiirinayaan waxyaabaha baraatika aan u aragna waxaa ka mid a baabuurka eh, isgoyska sanca maraaya ama isgoyska balaagsii maraaya ama isgoyska maraaya ex control tradisho haddii inta uu jidka taagan yahay iyo markuu soo gudbaayay iyo mar- intuu soo istaaginba kaamirada ushay ku haysaa nin kaamiristaha ku qoran qayb walba iyo wax kasta iyo intaas isgoysba wiil baa dul fadhiya habeenii maalin ragaa isu bedelaaya xarunta weyn oo kaamirooyinka baabuurkaas inta la baarayo ishuu ku hayaa ninkaa sarkaalka haddii uu dareemo askarigu inuu dhaqdhaqaaq iyo sidii loo baahnaa uusan u baarina isla markii baabuurkuu taaganaya loo diraya maarata telefoonka lagu qabanaya gacanka lagala hadla waxaa leeyahay baabuurkaas muxuu yahay baabuurkaa la soo qabto ama baabuurkaas dib eh, u celi ama baabuurkaas dib u baar marka eh, dhammaan marka jagboytiyada dadka jooga iyo dadka xarunta dhexe nisa fadhiya saas isugu xiran yihiin runtii arrinaan ku faraxnay waaye culimmadeena iyo dad badan oo mas-uuliyiin ah way- way indhahay saareen waa arrinta aan kalsoonida badan ku qaadano annaga dowladdan in isbeddel dhab ay ka samaysay magaaladan halka aan ognahay kala wareeg iyo qof waco iyo qof yani maarata waxaan ku jiri jirnay oo xataa dadka mas-uuliyiinta kaarka inta laga tuuro la dhihi jiray yani ama kala wareeg ama yani qof u yeero qofka usadaysa markaasaa maanta oo dhan ayaa adoo lagu yaqaano ama xildhibaana ama la taliya madaxweynaha ama wasiira ayaa wiil yaroo sarkaal hoo- la waxid- ee, maarata kabtana ama gaashaan dhexaa ama hadda horaba jarna ha noqdee aad raaraadinaysaa taad leedahay war meeshaasaan ku xidhan igasii daa halka ay iska maraayaan nimankii qaraxyada siday hadday xoogaa lacag yar ay soo tuuraan leannu wixiiba wax ilaalinaya mama jiraanba askarigan go-aanku rabo gaari karaa halka ay maanta askariga jagbointaga taagan kamera ay dul saaran tahay riqaaba ay dul saaran tahay kamerada kale looguma simin xataa hadhowa lagu soo celinaya iyo kameradaa laga baaraya ma ahane waaba ishaa lagu hayaaba sarkaal kalaaba isha ku hayaba oo ku qoran oo muraaqibkiisa ah marka qof isdhaqaajin karta ma jirto calaa kulli xaal eh, waxay maraysaa in lacag qaarkood telefoonka yani si u tijaabiyaan ay yidhahaan lacag ma kusoo turaa telefoonka marka la soo baxo kamerada waa looga jeedaa hadhow inta gacanka laga hadlilay maxay tahay ninka lacagta tu- telefoonka ka tuuraay maxaa kaa khusay yani adiga lacag maa meesha u taagan tahay marka kulligood waa baqayaan marka saasaa lasoo ilaaliyaa intaa ka bacdi su-aal la isweydiin karaa maxaa kusoo beegay xilligan dhacdada oo s y l ka dhacday oo weliba meeshaas meel ay tahay aad iyo aad eh, madaxtooyada qaranka agta kasoo horjeedo oo la ilaaliyo aaggaas aada loo ilaaliyo oo maxaan ku iraa aniga hadda anoo kaar haysta madaxtooyo ayaa sh- shan cisho ka hor inaan soo fuulo dhinaca waxaan ka imid eeraboorka shiraan uga soo qayb galay maaragtay eh, dhinacaas markaasaan ka soo geli maagay dhinaca dekada xaggeeda madaxtooyada jogbaintigaas gacanka inaan eh, qof ka wacdo oo layga soo daayo ayagoo weliba kaarka igu yaqaana oo aniga shaksi i yaqaana sida loo ilaalinayo meeshaas ay adag tahay marka sidee bay marka usoo duseen arrintan iyada ah Eh, anigu kolley akhriskayga maadaama aan shan iyo tobanka sano ugu dambeeyna dalka aan joogay oo aan wax badan la noolaa waxaan isleeyahay arrintaanu waa arrin nabadgelyada caadiga aan la xiriirin oo aan khalad isla iska sameeya aan ahayn oo ka abuurantay arrin la abuuraayo oo dowladda soomaaliya guulaha ay gaartay iyo horumarka eh, runtii madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo xukuumaddiisu ay ku tallaabsadeen labadii sane lasoo dhaafay oo caalamka xataa uu la yaaban yahay Eh, deyntii baa la cafiyey hub- cunaqabinta hubkaa la qaaday bulshadii bariga afrika lagu biiray meelo badan oo golayaal kaleeto caalamiya ayay soomaaliya eh, eh, lagu marti qaaday isu diyaarinaysaa inay ku biirto xubin golaha amniga ah xubintii aan joogtada ahayn afrika ayaa rajo laga qabaa in la helo oo dowlado badan oo afrikaana la- laga laga dhaadhiciyey inay soomaaliya u codeeyaan Eh, waxaa isbedelay eh, waxaa kaleeto lagu guuleystay in damacii etoobiya ee badda soomaaliya oo guricnaay oo runtii ay ku tijaabinaysa soomaaliya dowladda soomaaliya bal dacfigeeda ee awoodeeda maadaama etoobiya ay labaatankii sane lasoo dhaafo ka badan ay ka shaqaysanaysa dalkan soomaaliya iyo iyo tobankii sano kasii horeyso burburka intaba waxay tijaabinayeen bal awoodda soomaaliya meesha ay gaarsantay iyo iyo iyo quwadda diblomaasiyadda soomaaliya iyo xataa diyaargarowgooda ciidan laakiin waxaa nasiib wanaaga in madaxweyne xasan uu ku guuleystay inuu dowladda etoobiya cariiq aheedee weyneed oo maanta iyadu maaragtay dowlad weyn oo isku toosan ah inuu diblomaasiyadda u adkaado oo albaab kasta laga soo xiro dibadda ah haddana heshiiskii taariikhiga ahaa ee dowladda walaalaha aanu nahay turkiga uu la saxiixday madaxweynuhu ee ordogan maarata madaxweyne ordogan iyo madaxweyne xasan ay ku heshiiyeen labada wasiir difaacna ay kala saxiixdeen oo ahaa in biyaha iyo bariga soomaaliya iyo turkiga iyo dowladda soomaaliya ay wada ilaaliyaan arrintaasuna dhabarka ayuu ka jimay dabcan etoobiya saas ayayna maanta mawduucaasu isaga dhintay sheekadii maarata isaga abiye iyo musabiix isla wadwadeen marka waa guul kaleeto oo difaaca dalka in uusan hubinti la-aan uu ka baxay oo uu maanta yani maxmi uu yahay bari iyo bad iyo khayraadka soomaaliya waa tilaab kale weyn oo hore loo qaaday waad ogtihiin turkiga dowladihii u garab istaagoo dhan oo libiya iyo ardabijan iyo eh, gobolka weyn ee idlib ee ahlu sunnada ee suuriya ay ku nooshahay iyo eh, dhammaan eh, sidoo kaleeto maaragtay dalalkii uu u gurmadoo dhan waa uu badbaadiyey oo maanta yani eh, ujeeddadii ay ajnabiga iyo dadka raba inay ku ahdaabta kale ka lahay ge- geeska dhulka u daray Eh, naqona Kar- karabakh soddon iyo dhowr sano ka hor ay armenia isaga habsatay wad xoog uga soo celiyay turkiga isagoo dacmiyey ardabijan marka dowlad ku dhacda ku dhici karta ma jirto Eh, waad ogtihiin xaftarkii oo libiya oo banqaazi xarunta u aaday oo dowlado badan oo qaar carab ay yihiin iyo faransiiska iyo ciidamadii fagnarka oo ruushka iyo balaayon isku bahaysatay in dowladdii tribili fadhiday sharciga ahayd ay la dagaalamaan iyadoo tribili dagaal ka socdo dhulkii boqolkii siddeetan ay soo qabsadeen xaftar iyo xulafadiisii ayuu madaxweyne ordogan inta usoo gurmaday buu geeska dhulka ugu dhiftay asaa dhammaan libiya ee maaragtay laga nadiifiyey xaftarna maqalkiisa meeshaasaa ugu dambeysay dowladihii ka dhex kala umaysanayeen kulligood waa kala carareen markay awoodda turkiga ay arkeen marka runtii turkiga waa walaal xoog leh waa walaal diin leh waa walaal laysku halayn karo marka madaxweyne xasan sheekh maxamuud waa waa ku guuleystay inuu maaragtay ku dhiirado tilaabtaasna tilaab taariikhiya hore loo qaaday waaye waxaa ku soo xigta tii batroolka hadda labada wasiire batroolka ay soo kala saxiixdeen oo ah batroolka soomaaliya ina soo saar marka rajooyinkaas markii la arkay waxaa jira dad badan oo ajnabi ah dowlado mukhaabaraad iyo kuwa ay la xiriiraanoo gudaha eh, cuyuun uga ah iyo kuwa damac siyaasadeed iyo xasad oo isaga jiro oo guulaha dowladdani madaxweynaha gaareen quuri la oo xataa haddii loo tacab waxaa kaleeto iyaduna aan la ilaabi karin dastuurkii mucaqadka ahay ee lagu diyaariyey xilligii xarbiga ahliga laga soo dhammaaday ood ogtihiin hal maamul goboleed oo ah puntland kaliya iyo dowladda dhexe oo kumeel gaar oo xamar jooga yacni soo bilowday oo ay ku jireen qodobo badan oo saa isku wada tatafan oo yacni aada moodo inuu ka turjumayo xiqbadii ama zamankii xarbiga ahliga iyo cuqdadihii ay jireen oo loogu talagalay inay isku qabraadaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarayaashu oo lix madaxweyne laga soo bilaabo madaxweyne cabdiqaadir salax xasan laga soo bilaabo ilaa madaxweyne xasan hadda lix madaxweyne waayo dhowr iyo toban ra-iisul wasaare iyo qoorta isla wada galeen si xilli ay u kala baxeen yani maanta baarlamaanka soomaaliya iyo maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe waxay isla garteen in dastuurka noocaana aan dowlad soomaaliyeed oo sharaf la aan dhisi karin haddaan laga guurin haddii aan laga- yani laga guurin ma haddaan la tootoosin waa la tootoosinaya dastuurka asalkiisa waa jiraa laakiin maadooyinka yani dhibaatadaas meesha maanta naal yani wa- dal waxaa la yidhi lama fiiriyo horumarkiisa daarta in ogaatay iyo qiimihiisa iyo cizzigiisa dastuurka ku dhisan unbaa la akriyaa bas wax kale looma baahno lannahu maamulka dastuurka abuuraayo amniga isagaa abuuraayo dowladnimada muuqaalka isagaa abuuraayo siyaasadda arrimaha gudaha dibadda isagaa abuuraayo marka anaga dastuurkeenu dastuur isqabqabsiyo ku dhisnaa walidaalika waxaa cajiiba ilaa hadda maamulkii dastuurkan wax ka sameeya isagoo keligiisa maamullo kale ma jirin waagaas labay tobankii iyo eh, saddex tobankii bilowgeeda iyo wax ka sameeyey ilaa hadda mu'asasaadkii dowladda dhexe inay gaaraan ay ka shaqeeyaan ma ogola waa cajiib yani waxaa lala rabaa idiin sheegaya waxaa lala rabaa dastuurkan inaan laga bedelin waxaa weeye military lama geyn karo deegaankaas nabad sugida ma tegi karto booliska qaranku ma tegi karo wasaaradda maaliyaddu ma tegi karto kastamada lama geyn karo Eh, dowladdii markaan rabno xilin waa ka baxaynaa markaan rabno waa ku jirayna marka maanta oo dhan waxaa lagu jiraa marka in dowladdii markasiga aheedee dhexe in la daciifiyo oo loo haysto waxaan la aqaanin oo ilaa hadda aan la sheegi karin iyo cuqdada uun colaadeed eh, ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynahana madaxa laisu geliyo baarlamaankana laba kutla loo kala fadhiisiyay a iyo b oo markii sanad madaxweynuhu jooga sanadka labaadba lagu bilaabo khilaaf siyaasiya ilaa marka ugu dambeysay iyadoo laislanadayo fila soomaaliya laga soo saaro madaxweynaha mid kaleta dal la geliyo sidaas unbaan ugu jirnaa tih iyo iska daba wareeg
kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
daaxaana sugteenoo saadaal ku jirteenee soomaalay sahankii somtel baan ku helnay soo qaata haddeer simkaarka somtel shaqa buu sakhiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada haddeer iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada haddeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada haddeer socod iyo daalkii kuleelkii iyo siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada haddeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada ku sii biilalka ku sii dhiib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd ii dahab ku soo tuur gedigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidanaa kulligeen ii dahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobaylkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado ii dahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid ah akaankaaga dahabshiil ii dahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega ii dahab qaado simkaarka somtel shirkadda somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal ii dahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group ii dahab isticmaal oo ku adeega weliga
cabdulle iska fiiri hortaada maanta ish calaa aad tahay ishaada il caaro hay cunin weliba waad faraxsan tahay yaa simikaarka shirkadda isgaarsiinta somtel qof haysta inta umru ku arka runta beennaxaa igu raaca waxaa jira xirmo mobile internet toddobaadla ah ogaalaan ku ahay taasoo daboolaysa baahida macaamiisha shirkadda ee isticmaala adeega mobile internetka somtel maxaad ka wadaa yaa lagama jeestay kara miya haddaad ku shubata laba dolaribar waxaad helaysaa daata internet iyo ku hadal aan kaa go'aynin toddobaad oo dhan yacni unlimited ah yaa taas waaba sababtaan u sirdho simikaarka somteele waa xirmadaata internet toddobaadla ah oo aad u qiimo jaban taasoo